bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij dood ah oo ku saabsan waxyaabaha keena tahriibka iyo sida dhalinyarada soomaaliyeed looga joojin karo dhibaatada tahriibka iyo naftooda haligayaan barnaamijkan dooda waxaa igala qeybgalaya qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka waxaana ay kala yihiin cabdiqaadir isaaq abayle cabdirasaaq xasan jeele iyo cabdishakuur aadan cismaan oo ka wada tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka marka hore waxaan ku marayaa ku hormarayaa cabdirasaaq ee xasan jeele ee cabdirasaaq maxaa is leedahay waa is sababaan dhibaatada ee dhalinyarada ay sababahay dhalinyarada u tahriibayaan ee dalkooda ay uga baxayaan
bismillahi raxmaani raxiim aad baad umahadsan tahay aamiladan iyo dhammaan dhegeystayaasha dooda dhegeysanaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan doodan ka qayb qaato runtii marka aad sheeg su-aashaas aad i weydiisay waan ku faraxsanahay waanaan ka jawaabaya haddii ilaa yirahda insha allah marka hore waxaan rabaa inaan xoogaa yar aan soo dulmaro runtii dalkeenna waa dahab oo alle subxaana watacaala inagu manaystay waa hodan oo alla subxaana watacaala inoo hibeeyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markastana aan ku qancaa iskuna dhiirigeliyaa dalkan aadka quruxda badan oo ilaahay subxaana watacaala nagu manaystay runtii dhalinyarada markasta jeclaysata in dalka ay ka tahriibaan runtii ma oran karno dhalinyarada waxa weeyaan jecel jeceyl u qabaan inay tahriibaan ay yani ay u tahriibeen laakiin marka marxaladan imi ku jirno maahan marxalad runtii wadanka laga cararo waa marxalad loo baahan yahay wadanka in lagu sugnaado waxna laga qabsado insha allah mahadsanto kugu soo laabanaya cabdirasaaq ee jeelle waxaan siinayaa cabdiqaadir isaaq abeyl cabdiqaadir cabdirasaaq waad maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyarada inkastoo ay tahriibayaan haddana inay dalkooda ka baxaan ma aha oo dalkii barwaaqa ayaa ka jirta nabadgelyo shaqooyin mala qabtaa arrintaas
karen kara arda qofkan inuu ka baxo wadanka soomaaliya wadaniga soomaaliga ah qofkii waxaa arkaya isagoo arday ah wax soo barte maanta hami u lah wadaniyada kheyran wadaniyanimo ay ku jirto baa wuxuu arkaa isagoo shaqo aan haasan isagoo banaanka fadhiyo isagoo shaqadii aan haasan banaanka fadhiyo buu haddana banaanka amaan ku helayn xabsi oo usii dheeray afar iyo labaatan saac qarax jugta oo usii dheertee dowladdiina ardada ma ku dadaasho inay soo xirigeliso qofka ardada hadda soo bixi dowladda waxay ku qasbantay inay fangareyso inay isaga shaqo awar u sameyso inay maalgelin u sameyso in la dhiirigeliyo motivation fara badan in loo sameeyo intii dowladda lagama hayo hadde marka qof haddii wadanka intaas oo ka waayo qofka soomaaliga wadaniga isagoo muwaatinnimada ay ku jirto ma aaminsano inuu muwaatini because ajnabta ajaanibta wadanka joogtaa ka xogbays meel maanta ajnabi oo maro muwaatin soomaali mari karo haddee marka waddankaagiyo saas lagugu yahay waxaan qabaa aniga dadka waxay u tahriiban wax meesha ku jiro waxaana tahriibka keena qofka nafsadiisa wax kuma keena waxaa keena waxaa dowladda dowladda ana ka mas-uula inay tahriiban dadka hadda waddanka adoosan wax oonin amni aysan jirin meel amni in la aado waan qabaa ani dowladda waxay qaban kartaa dadkan in shaqo abuur loo sameeyo mar walba dadka shaqo ay helaan ammaanka waa sugmaa laakiin qofkan haddii uusan shaqo helin waxaa lis iyo riska ugu jira inuu raaca dadka maanta argagixisa ah oo banaanka jira inuu raaca oo ammaan darada kasoo qayb qaato waxyaabahaas o dhan oo keeni karaa inta waxaas u imaan lahayn marka ammaan darada soo arki lahaa qofka waxaa u roon oo u fudud inuu wadanka iskaga baxo wadan shisheeye oo in la tahriib waa qaba wax meesha ku jira waa insha allah waa kugu soo laabanaya waxaan siinayaa cabdishakuur ee cabdishakuur labada dood baa dhegeysanaysa jeelle iyo abeyle maxay kula taadi marka waxaan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dadka ka qaybgalaya doodan qiimaha badan aniga waxaan aaminsanahay problem fara badan oo wadanka looga tagana wuu jiraa waxyaaba badan oo wadanka in la joogana kugu qasbayana wuu jiraan waxaa ka mid ah waxyaabaha keeni kara inaad wadan ka tagto waxaa ka jira wadanka amni darra ka jirto oo wadanka amniga ma jiro sidoo kale waxyaaba kugu qasbi kara inaad wadanka tagto waxaa ka mid ah shaqa la-aan ba ka jirta wadankii oo wadanka shaqa ma laha waxyaabaha problemka la keenaya waxaa waaye oo wadanka kugu qasba inaad ka tagto wadanka waxbarasho ma taalo marka saddexda basic ama asaasiga ahayd oo qofka noloshiisa u baahnaa haddii uu waayo danta waxay ku qasbaysaa inuu siiga tago wadanka marka aniga waxaan aaminsanahay wadanka problem looga taga wuu jiraa oo hadda waxyaabihi aan soo sheegay kamid yihiin waxyaaba badan ku joogi karna wuu jirtaa qofka inuu shaqo abuur sameysto inuu qofka noqdo qof daacad oo wadankiis daacad u ah oo ka madax banaan dadka isku haysta siyaasadda iyo maxaa yeelay dagaalaha isku haysta inuu ka madax banaan noqdo oo waxyaaba badan isaga nafsahaanti u sameysta waa aaminsanahay marka waxaan leeyahay wadanka waa la joogi karaa dadka ka tagaayana maaha inay iska tagayaan maaha dhibaatooyin ay la kulmeen wajirta uga tagi karaan marba haddaa leeda wadanka waa la joogi karaa oo shaqooyinha ka banaan iyo fursado shaqo iyo shaqo abuur maxay maxay maxay u tagayaan isleeda dadka koley dadka tagay horta waxa u badan horta dadka tagay u badan waxaa waye dad nafsad ahaantooda ku fashilmay waaye qofka ardayga oo soomaaliya wax ku bartay oo maxaa yeedi waxbarashadiisa meel fiican ka gaaray mustali badana waxay sameeyaan shaqo abuuray samaystaan oo ayaga ayaa inta isku tagaan si gruub ahaan waxay u samaystaan shaqo abuur waxa tagay oo aan dhihi karo oo tahriibay waxaa weeyaan dadka waxbarashadooda ku fashilmay oo maxaa yeedi waxbarashadii lagu soo dadaalayay inta grade hoose keenay ama maxaa yeedi imtixaanaad ku dhacay kadibna isku arkay inaysan waxaaba qabsan karin oo wadanka isaga tageen oo niyad jabay dadka wadanka jooga shaqo ka samaysan waa dad waxaa waye markale waxbarasho daacad ay ka hayd oo maxaa ahayd waxbarashadii inta usoo dadaalay shaqo abuur samaystay waxyaaba badan qabsaday waaye marka waxaan leeyahay dadka tagayo oo tahriibaya waa dad ka cararaya ayagoo ka dhiganaya been abuur ama ka dhiganaya marmarsiyo ka dhiganaya wadanka waxbarasho la-aan ba ka jirto amni darra ka jiro shaqo la-aan ba ka jirto ayagoo ka dhiganaya marmarsiyo ayaga wadanka siiga tagayaan laakiin waxaa aaminsanahay aniga hadda soomaaliya ani jaamacad jaamacad baan nahay soomaaliya wax ku bartaa waxaa aaminsanahay haddaan beri jaamacad ka baxo inaan waddankayga joogo oo shaqo aan ka heli karo wax walba aan u baahan aan ka heli karo aaminsanahay marka waxaan leeyahay dadka cararayo oo waddan ka tagaayo waa dad fashilmo waan dhihi karaa waaya waa mahadsantahay cabdishakuur waxaan siinayaa jeelle jeelle waad maqlaysa cabdishakuur inkastoo uu leeyahay dadka fashilmaa ka taga waddanka haddana waxaan la soconnaa in ardayda ugu badan ee jaamacadaha waddanka qalinjibiyey ay u baxaan safarada tahriibta ma ma qabtaa doodaas adiga marka hore mar kale waxaan kuleeya waad mahadsantahay aaminahay waxaan rabaa in horta marka hore intaan cabdishakuur aan inaan jawaab siiyo abeyle abeyle wuxuu yidhi runtii waxaa jiru yidhi waxaa wadanka shaqo ka helo yidhi inta badan ajaanibta dhalinyaradana dowladda shaqo ma siiso horta dowladdu yaa wey dowladdu waa shacabka waxaa layidhi dowlad waxay ka timaadaa shacabka waxayna dowlad u tahay shacabka haddii runtii dhalinyaradii wadankii u dhalatay ku barbaadhay wax ku baratay haddii wadanka ay ka carnaan dowladda iyaga shaqo u abuuraysaa iyagiiba waxay ku kalso iskuma kalsoono waxay naftooda ka dhaadhiciyeen in wadankan uu yahay wadan iska amni darro ah xaaladiisa amniga aan iska wanaagsanayn shaqana aanan ka jirin way iska dhaadhiciyeen halka ajaaniibta ay halkaa imaanayso ay shaqo usoo raadaan runtii ajanabi kuma fikireen wadan oo yani wadan uusan u dhalan ama amnigiis uu ogyahay inuu amni darro uu yahay markasta inuu imaado u ka shaqaysto kuma fikireen waxa u suurtagelay waxaan dhihi kara horta waa amnigaba in maanta ajaanibka wadanka nagay timaad inay ka shaqaysato runtii waxaan leeyahay ajaanibta kuma qaldana maxaa yeelay boos asaga uu ka baxay buuxinayaan because asaga yaaba tahriibayo cararay shaqadii ayaga ahaa shaqadii ayaga ay ka cararayaan ajaanibta soo raadsadeen horta ajaanibka waan kasoo horjeeda inay wadanka naga ay ka shaqaystaan bedelka dhalinyarada ay ka cararayaan laakiin haddana marka sidaas loo sii fiiriyo kuma qaldana maxaa yeelay boos adig aa banaysay qof kaleetan uu soo buuxin waayey way ku qasban yihiin ajaanibta inay buuxiyaan haddiiba adig wadankaaga aadan ku kalsooneyn naftaada aadan ku kalsooneyn markasta asii cararayso oo wadan shisheeye aad sii ordaysid inaad baasboorka cagaaran aad qaadato runtii waxaan oran karaa siduu cabdishakuur sheegay waa dad fashil dadkaas xagga aqooniyan oo jaamacadda runtii dadku wax bartay waxaa isugu jiraan labo dad markii ay fikirayeen ama ay wax baranayeenba u baranayay wadankaagii iyo dadkaagii iyo dowladaadii iyo diintaadii aad wax ugu qaban doontaa iyo wadankaagii dadna waxay wax u baranayeenba armaad jaamacad intaad dibadda ka hesho dibadda aad halka aada jaamacad kasoo beri adoo diyaas bara meelaha imaadaa fursad dibadda heshaab adoo diyaas bara ah meelaha timaadaa inta surwaal gaaman soo xirato fanaanad iska weyn soo xirato tiraahdaa diyaas bara ahay saan ahay socodka lixlixiisa waxyaaba ay ku faanaan inta badan dhallinyaradani ay kamid tahay midaas runtii annaga waxaan aad ugu faraxsannahay inaan waddankanaga joogno waxaan aad iyo aad ugu qanacsannahay in aan wax ka barno waddankayaga runtii aniga shaksiyan markaan eego nafteeda waan ku kalsoonahay wax wax u baranayo waa dalkayga waxaan wax ka baranaya waan dalkayga xiliyadii mugdiga ahaa ee nasoo maray xabaddu ay dhacaysay wadanka uu qarxayay waa laga soo gudbay had waxaa hadda xaalad xasiloon baa lagu jiraa wadanka jawiga waa degan yahay dhanka amniga waa degan yahay hada marxalad doorashaan gelina oo kala guur ah marka dhalinyarada waxaan oran lahaaba qaar ka mid a jaamacadaha kasoo qalinjibiyey ee iminka u qorshays inay tahriibaan hadda marxalad doorashaa la gelayo wadan kala guur baa ka dhacaye fursado shaqo fara badan baa heli doontaan bal dowladdiina weji ka samaysto joog wadankani ku kalsoonaada waa kugu soo laabana waxaan siinayaa cabdiqaadir abeyle waad maqlaysaa dooda labada saaxiibada ay inoo sheegeen waxaana jira in dhalinyaro badan wadankii ay joogaan fursado badan wadankii oo laga heli karo oo shaqo shaqo abuur la sameyn karo qofka xataa intuu sida wadamada qaar dhallinyaradooda ay sameeyaan wadamada intooda badan marka waxaa leedahay fursad shaqo oo dhalinyarada u banaan oo dalka uga banaanba ma jirto hala tahriiba adiga doodaas maa qabta cabdiqaadir runtii horta su-aashan inta waxaa intaanan ka jawaabin waxaan rabaa inaan labo kelmad ka dhaha hadalkuu yidhi cabdirasaaq jaalle cabdirasaaq wuxuu yidhi wadanka ajaanib baa ka shaqaysato soomaaliya shaqada arday dadka wadaniga soomaaliya u dhashay wadanka u dhashay shaqada ay ka tageen baa ajanabi qabtaa cabdirasaaq ee waxaan leeyahay waxaan ognahay annaga xaqiiqa u ahaanaa hay-ado kala duwan oo ajanabi wadanka joogo dekadii weyneed oo dhaqaalaha isha soomaaliya ee ku tiirsanayd ah iyo elboorka isha soomaaliyad ku tiirsanayd ah baa hadda waxaa jooga rag ajanabi ka shaqeeya iyadoo aan ognahay si rasmi ah magaalada ay ku jirto oo xaqiiqa loo haay dadkii dekada laga soo celiyo xamaalatada ah oo biilka ka dhacsanaya laga soo muruqmaalka laga soo buriyey waxaa ognahay eelaboorka ragga xamaalatada ah in laga soo buriyey ragga wax baari jira in laga bedelo la keeneeyo oon dhaqan annaga ulahayn maanta wadanka inaga joogo hadda marka meel shaqo abuur goorme samaysane shaqadaa ku socota haddii lagaa burinaya goorme shaqo samaysane qofkan dhallinyarada ah maanta wuu ku hami weyn yahay inuu shaqo abuur shaqa haddoo abuurto maanta xagga tag waa loo imaanaa canshuuraa laga qaadaa wax looguma qabto lacag kaloo baad extra laga qaada wax looguma qabto intaas waxaa usii dheer iridiis in lagu dilo isaga aan waxba laga qaban hadde marka ragga wax bartay maanta muqdisho joogo ma tiryaro dad ilaa heer b h d joogo baa tahriib galo nin b h d gaarana ma aha nin waxbarashada kusoo fashilmi nin waxbarashada waa ku fashilmi waxaa la dhihi karaa secondary levelka markuu kasoo bixi waayo waa last actionka qofka secondary dugsi sare marka qofka intuusan dhameyn kor waa la dhihi karaa waxbarashada waa ku fashilmi nin dugsar soo dhameeyey juhdi soo bixiyey jaamacad soo dhameeyey juhdi bixiyey master gaadho juhdi bixiyey waa nin nolosha jecel inuu horumar aada ka gaaro laakiin weygii loogu gaari lahaa ama waddadii loogu gaari lahaa wadankii ka waayo taa ayaa ku qasbaysa marka ragga dhallinyarada oo indicatorska wax bartay inay wadanka ka baxaan marka dowladda waxaan leeyahay ugu baaqaa federaalka in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur boosaska maanta ajanabiga ay joogaan la geeyo dhallinyarada soomaaliyeed oo wax barteen oo luuqad walbana fahmi kara ajaanib wadanka waa u baahan yahay wadanka wuxuu u baahan yahay ilaah dhaqaale sida wax loogu bixiy dad usoo barto ma jiro in waxyaaba fara badan laga cayo dhan siyaasad in laga cayo wadanka u baahan yahay dhaqaale abuur dadka maanta si fiican active active uguma aha in ka dhexgale dhalinyarada laftarkooda markay jaamacadaha dhameeyaan shaqo masoo uma soo raadsadaan dowlada dowladda hay-adaha laakiin iyagoo waxbarashadii ku dhex jirayba tahriib sameeyaanba yani ha ma ku fekeraa inay shaqo raadsadaan madhii karaa iyadda ayagaa leho horta aamino aada u mahadsan tahay way dhacdaa sida xaqiiqada ah way dhacdaa arrintaas laakiin boqolkiiba hal waa ma badno laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaalka soo hira iyagaa wax bartusiyo warqadoodooda waxay tageen xarunta dowladda wasaaradda haday noqon lahayd haddii xafiisyo kale noqon lahayd hay-adaha dowlad dowladda hoos tago n g oska bagaa banaanka hadday ahaan lahayd markay cv geeyaan waxyaabaha la weydiyo waxaa ka mid ah qabiil sida xaqiiqda aan ogni yaa taalla anay ugu dhacda kula hadlahay oo la weydiiyey qabiilkaaga qor laigu yiri aan qor qabiilkaygan kadib loonka taa markay kasoo wareegata la isoo wacaa laigu yiri kaale imaaw inter interview markaas iyo kuwaan galay haddii marka wadanka qadiyadda waxaa ka jirto waxaa ku jirta qadiyad qabiil qadiyad argagixiso qadiyad ammaan dowladdii oo ku fashilantay inay hogaamiso dhallinyarada runtii waxaan dhihi lahaan dowladda way ku fashilantay dhallinyarada ee usoo jeesatay inay dhallinyarada hogaamiso waa waa mahadsantahay marka hadalkayga soo baxaa waa kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa cabdishakuur cabdishakuur inta badan waxaa la dhahaa dhalinyarada waalidka laftirkood marka laga soo tago shaqo abuurka dowladda lagu eedeynayo inay sameyn weyso iyo dhaqaalihiioo burbursan waalidka ayaa u sababa in dhalinyarada ay tahriibaan oo waalidiinta iyaga markii cunuga dugsi sare u dhamay ama jaamacad u dhamay ardayga fursado shaqo ma siiyaan oo hadhow markuu magafo u tagay uu la soo hadlaa markaasaa guryihii la gadaa doodaas ma qabtaa doodaas horta waan qabaa laakiin doodaas badanaa kuma laha waalidiinta saameyn kuma laha yani kuma laha lug weyn kuma laha waxaa laga yaabaa boqolkiiba toban in ay ku leeyihiin inay lug ku leeyihiin waalidiinta laakiin aniga waxaa arkaa waxyaaba badan dhaliilo badan oo wadanka loogu tagi karo dhaliilo badan oo wadanka aan looga bixi karin oo lagu joogi karin waa arkaa waxaa hadda cabdiqaadir wuxuu sheegay in wadanka ajaanib fara badan ay joogaan ay ka shaqaystaan waa sax wey been maaha ajaanib badan inay joogaan wadanka oo dekadii oo ahayd ilaha dhaqaalaha ugu weyn wadanka ahayd in ay joogaan ajanibi laakiin cabdiqaadir waxaan leeyahay shaqada wadanka laga qabto siyaasad keli maaha way badan tahay qof ganacsi samaysan karaa hadduu caafimaad soo bartay private meel private oo caafimaad uu furan karaa haddii maxaayad uu sharci bartay meel oo xafiis looyarnima furan karaa oo dadka igu imaan karaan oo maxay dadka sharciga ay furan karaan waxyaaba badan buu qabsan karaa qofka waxyaaba badan oo looga tag oo looga tagi karan waa arkaayo maxaa dadkii ajaanibta ay wadan ka imaanaya wadan kor ka imaanaya in maxaa ay saameyn badan ugu leeyihiin oo wax badan ay naga khasayeen waa aragnaa laakiin waxaan leeyahay wadanka siyaasadiisa ma degsano siyaasad degan wadanka uma taalo maalinkii la gaaro isla xisaabtan iyo xisbiye iyo nidaam lagu imaado oo qof walba codkiisii iyo wixii kusoo doortay uu kula xisaabtami karo ayaa fiican in la xisaabtamo laakiin waxaa leeyahay maanta wadanka waa la joogi karaa wadanka problemyada kama jiro markii loo fiiriyo wadamo badan oo carabta ah waxyaabaha ka dhacay markii loo fiiriyo wadankii nabadgelya ka jirto marka waxaa leeyahay dhalinyarada dul qaadato dadka qurbaha aadaya oo maxaa yeelay inta sawirra guryo ay leen kusoo galaan dadku soo dirayana dadka ha ka dhaafeeno marka intaan kusoo gabin waa lahaa mahadsan tahay waxaan siinayaa jeelle Eh, cabdisaaq eh, waad maqlaysa dooda saaxiibada waxyaabaha ugu badan dhalinyarada ku kalifaa inay dibadda aadaan asxaabtooda oo baxay oo dibadda aaday oo facebook sawiro soo dhigay Ma- sidaas darteed qofka dhalinyarada ku kalifaa inuu asna baxo oo sawir soo dhigo marka sawirkan lasoo dhigaayo soo nin dhalinyaro wax bartay soo ceeb kuma ah isaga inuu sawir keliya intuu u baxo uu dibadda u aado naftiisa u haligo oo waalidgiisna u dhibo soo ceeb kuma ah arrintaas gabadhiga qaxootin ku ahaanayso meesha waa ku fashilmayso mar walbaba marka haddii maanta ay nolol fiican halkaas ay jiri lahayd oo maanta nolol fiican oo nafteyda iyo fiicnaanayo.
familigayga iyo guud ahaan dalkayga aan ku kaafinaya ee iga jiri lahayd Ah.
dee soomaalida oo dhan baa wada tahriib lahayd laakiin meesha waxaa ka jira waxa weeyaan een, yar wiil eh, maxaa la yidhahdaa intay tahriibay hooyadiisa aabiisiya inkaarinta iskugu dardareen eh, waxbarashadii loogu noogay qaar ka mida qaar kamid intay waxbarashadii dhameeyeen aan shaqii mahala firfiirinoo dhalinyaro saaxiibado intay sawiraan facebook aad u qurux badan intay ugu soo direen ay yidhahdeen annaga waddankaas jooga noloshaada ku suganaa la qalday baa jooga hadda waxaa maqlayba arrimo fara badan oo ah in qaar ka mid a dadka qurbaha jooga ayba la shaqeeyaan oo dhalinyarada ah een, markii magafaha u qabsaday in arrimo fara badan lagu programmiyo een, la tashkiiliyo arrimahaas waxaa kamid ah in markay dhalinyaradu dibadda tagaan ay dhalinyarada kale dalka joogta ay usoo tashkiiliyaan taariikh si magafaalkaas ugu faa'iidaysto waana arrin jirta oo lasoo ogaaday xaqiiqiyan een, marka een, mid ah cabdishakuur uu ka hadlay oo yiri een, maxaa la yidhahdaa een, waddanka fursado fara badan baa ka banaan waa sax Een, mida kale uu sheegay een, cabdiqaadir uu yiri dowladda dhalinyarada inay hogaamisyo ku fashilantay runtii anaga dowladda haddii ay ku fashilantay inayna hogaamismaha inaan markasta dowladda annaga aan wax ka sugno sidoo cabdiku- cabdishakuur sheegay waa inaan markasta aan fiirinaa een, fursadaha kale ee Meelaha banaan bannaan aan wax ka raadin karno ganacsiga haddii ahaan lahayd Xirfadaha jiro.
xirfadaha aa jiro ma fahamtay waxaa jiro een, dumar haddii ahaan yihiin xarumo waxaa jiro ee lagu barto een, harqaanka iyo ilaamasaarka oo kale si ay iyo cunto karinta si xirfadahaas ay ugu faa'iidaystaan Ee, waxaa kaloo jiro dhalinyarada kaleeto haddii sharci barteen inay xafiisyo loo yaro ay furtaan haddii maxaa la yidhahdaa een, ee, ganacsi kaleeto ay abuuranayaan oo kale walahi fursad wadanka maanta fursado aad u muhiimsan yaa ka furan tusaale ahaan markaan eegno hadda wadanka syria oo kale iyo ciraaq oo kale iyo wadanka yemen oo kale marka loo eego wadanka yaga boqolkiiba boqol aan iraahdo waxaan ku sugannahay xaalad amni nabadgelyo ayaan ku sugannahay runtii waxyaro problemyo yara iska jiro insha allah taasna way iska dhammaan doontaa waxaan dhalinyarada ku waaninaya oon mar labaad ku waaninaya oo mar saddexaad ku waaninaya iyo dhammaan inta ay dhegeysanaysa dhalinyaradahaba in aysan dalkoodii ka bixin Waay xaq- dalkooda ay way mar kasta imaanaynaa xalka haye een, gabagabadii barnaamijkaa la soo gaaray Eh, inta aan xalka u gudbin cabdishakuur diinta islaamka maxay ka qabtaa qofka inuu naftiisa haligo oo intuu baxo bad galo een, naftiisa halkaas uu ku biimeeyo Eh, diinta islaamka ma qabto inuu qofka wadankiisu ka tago oo maxay dhaha asagoo dana dhaqaale cayrsanaya inuu wadan kale aado diinta islaam ma qabto waana wax aad u laga fiican yahay waa wax xumaan weye marka waxaan leeyahay eh, diinta islaamka waxba kama qabto Eh, waxay aad iyo aad u taageeraysaa qof walba inuu wadankiisa iyo meesha uu joogay inuu wax saarka wax soo saar kasoo samaysto oo waxyaaba badan uu ka- uu ka qabsado marka diinta islaamka wadanka yaan laga tegin baan leeyahay Eh, ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati Eh, marka gacmihiina hasku halagin ayuu ilaahay leeyahay marka ma qabo in wadanka laga tago ayadoo dan dhaqaale iyo waxyaabo maxaa yeelay shay la ceyrsanayo marka waxaan leeyahay wadankeena ku sugnaada
Ee, runta horta aada u mahadsan tahay waxaana wax siyaabo fara badan baa lagu soo afjali karaa ee ugu horeyso dhalinyarada iyo dowladda inay wada shaqeyn dhex marto dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur la gacan qabto hoggaan rasmina loo yeelo wadanka haddii hoggaankiisa uusan u soo jeedin wa- horta dowladdu waa shacab shacabkii iyo qofkii hogaaminaya haddaysan isku jeedin xal lama heli karo marka aragtida ugu weyn anaan ka qabo in oo ajendaas lagu joojin karaa waxay tahay hoggaanka iyo bulshada inay is arkaan iska warhayaan baahidooda iska warqabaan markaas waxaan la dareemi karaa tahriibka wuxuuyi iyo wax koos karayn karaba waxaana aaminsanahay hoggaanka iyo bulshada iska warqabaan in waddankan loo soo tahriimooyo inaan laga tahriibeynin baan aaminsanahay marka waxaan leeyahay doo dowladda iyo shacabkaas gacan qabsadaan Een, aniga xalka waxaan u arkaa jeel ahaan ama shaksiyan xalka waxaan u arkaa horta marka hore in laisku kalsoonaado waxaa meesha olinba kalsooni qofka inuusan naftiisii uusan uu- uu naftiisa uusan ku kalsoonayn iyo wadankiisa marka horta marka hore haba dhacdo inaad naftaadii aad ku kalsoonaato in wadankaaga uu dhaqaale fiican uu leeyahana aad ku kalsoonaato qofka keliya ee wadanka wax kasoo saari kara in adiga tahay waa inaad ku kalsoonaataa second point waa inaad yacni een, la helo dhalinyarada dhalinyaro midaysan si yani tahriibkana loo joojiyo wadankana wax looga soo saaro siyaasadaada dowladana waa in iyadana sidoo kaleeto ay u dabaacsanaata mar kasta dhalinyarada maxaa yeelay waxaa la sheegaa wadan kastaaba dhalinyaradiisu waa lafdhabarta waxaa la sheegaa wadan kasta dhalinyarada marka la eegayo waa lafdhabarta bulshada iyo ama lafdhabarta wadanka so adiga waa inaad ku xisaabtantaa waa in dowladdu ay ku xisaabtantaa in dhalinyaradu ay tahay lafdhabarta dalka oo markasta dhalinyaradu ay hogaan iyo siyaasad wanaagsan ay ku hagtaa saas darteed waxaa la heli karaa xal waara sidoo kale bointiska saddexaad oo jiro xal lagu heli karo waxa weeyaan in dhalinyaradu ay dareento in dhalinyaradu ay dareento in dowladoodu ay la shaqeeyaan islamarkaana ay kasoo horjeestaan waxyaaba badan oo wadanka gelin kara amni amni darro gelin karo argagax gelin karo islamarkaana wadanka hadhow xaalad amni daro soo wajihi karo inay markasta ay ka fog jignaadaan markastana dowladda la shaqeeyaan dowladna ayada waxaan leeyahay waa inay dhalinyarada la shaqeysa labadooda hadday isbiirsadaan markastana waxaa hagaagaysa insha allah in wadanka uu hagaago xal waarana la gaaro tahriibka dhalinyaradana halkaas uu kusoo idlaado insha allah
horta saxa weeye walaalkii qodob aada muhiim ayuu uga hadlay oo ah qodobka qofka inuu isku kalsoonaado ah waayo qof walba go-aankuu qaadanaya nafsadiisu ka go-aa marka adiga nafsada aad ku go-do oo maxaa yeelay nafsadaada maxaa yeelay aad aad ku kalsoon tahay marka tahriib ma haminaysid marka sidoo kale waxaan dowladda soomaaliya ugu baaqayaa inay ka shaqeyso nabadgelyada waayo nabadgelyada waa asaaska nolosha qofka bini-aadamka ku nool yahay waayo haddii nolol qofka uu nabadgelya ku nool yahay wax walba uu samaysan karaa shaqo abuuruu samaysan karaa waxbarashuu samaysan karaa amnigu waa asaas koowaad ee nolosha qofka bini-aadamka waayo marka waxaan leeyahay haddii amni la helo qofka nafsadiisuna ku kalsoon yahay wax tahriib ina dhacayn baan aaminsanahay waa mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdishakuur aadan cismaan cabdiraqaadir isaaq abeyle iyo cabdirasaaq xasan jeelle oo ka wada tirsan ama ka tirsan ardayda jaamacadaha ee magaalada muqdisho waa mahadsantihiin